shabeellaha hoose amba aan ku idhaahdo koonfur galbeed ee anigoo ka mid ah ona ku hadlaayo odayaalka shabeellaha hoose gaar ahaan weli soo dhisay dowladda koonfur galbeed ee dadkii soo dhisay lix iyo saddex oo muddooyin isku hayni oo dadkii koo saddexda bilaabaa ka mid ahayd dowladdii aan dhisnay waa ku khasaarnay khasaaradan waxaa maanta waxaan rabnaa dowladda oo nimina oo maxaa ku yidhaahdaa oo waxba ahayn oo aba afar qofood aba shan qofood inay jawaan iska gashadeen oo garabka la iska saartay waxaa aad iyo aad aan rabaa maanta inaan u sheego haddii xildhibaanadii iyo wasiirka hadaba wasiiradana waa ka boodi wasiirda haigirka hala ahaadaan ilmaha hadalku ma jiro haddii ogaadeen annagoo odayaal dhaqameedka ah oo dowladdii aan soo oo soo dhisnay waa ku khasaarnay xildhibaanada hadday ogaadeen iyo wasiirada taas waa nasiib wanaag dowlad oona tarkeeda wakteeda ugu dhammaaday haddana waxaan leenahay ha ka tanaasulaane ummadda ka wareegaan ummadda wax buu uma qabanay abaaraa ka dhacday olaadaa ka dhacay waa dadka waan rafaaday shicbi weynihii oo mas-uulaha ka aheen xildhibaanada maanta halkaan fadhiyo iyo wasiirka halkaan fadhiyo iyo maxaa ku dhahay nabadoonadii waxaa iyo culamaa u diinka dadka aad mas-uul ka tihiin maanta inaad u hadashiin ayaa horta halkaan isugu yimid ujeedka halkaan loo yimid noocaas waaye xildhibaanada sharafta leh haddii maanta ay garteen inay shir janaadi ay qabtaan annaga nabadoonada haddii aan nahay waa shir aan sugeynay oo aan sugeynay oo mataqaanaa reerkeena oo lagu danaynaayo waxaan ku celcelahaa dowladda oo koonfur galbeed oo waktigeeda u dhammaaday dadka ay ka hor wareegto dadkaan jawaan ay ku shurtay mas-uulnimo maaha waar dadka wax an loo qabtaa xaqa dadka inaan u hadalna xaq waa dadweynaha ka mas-uul nahay dad iska socdamani dad mas-uul leh oo garanaayo ayati masiirka oo ummadda aan sharcan xilka aan u qaadnay anagoo nabadoono ah ayaa mataqaa maalin kasto waxaan leenahay xildhibaanada iyo wasiirada waxaan leeyahay gaar ahaan ee xoogaa waa caraba i taabanayso haddii aan ku dheereeyo hayn waa lii ceshi karaa waxaan rabaa aniga ujeedka waxawaay taarkidka waxawaay dadka oo koonfur galbeed dadku waa dhammaadeen shacbweynaha waa dhammaadeen abaar iyo cowl war hataa ma loo gurmudi karo hal maalin madaxweyne alula madaxweyne madaxweyne madaxweyne ka yahay war ninkii aad dooranay inaad ku khasaaran horta maanta waa caddaynayna waxaa caddaynaa ninkii sharika maalin shariif xasan oo aan dooranay waa ku khasaarnay xildhibaanada rag badanaa iga dambeeya maanta inaan ka baxa ma rabo makarabo maanta dhan waxaa waaye waaba ku raaxaysanaa maxaa jiro dadkii meel aan u noqdo ma hayo war hal maalin idaacada intee laga hadlay madaxweyneha war dowladda oo mataqaanaa oo afgooyda mataqaanaa oo lacagta laga aruursanaayo oo meel wax loogu qabayn ma taa saxa leh war dowlad oo mataqaanaa afgooy lacagta laga aruursanaayo jabaan la suunaayo xaq maahan waxaan rabnaa marka nin walbo ilaahaa mataqaanaa ku sugaayo mas-uulin baa tihiin xildhibaanadii iyo malaaqiinta iyo ururka habeenka intaa halkaa isku yimid maanta waxaan rabnaa wixii xaqa inaa caddayn waxaa xaq eh dowladda jabaana lagu shugo dadweynaha malodaniyo hooyo ee afgooyi inaa mataqaanaa looda la iska buuxsiyo oo ummaddan mataqaanaa baahi iyo rafaadi silac hal maalin waa ka hadli waaya madaxweynaha koonfur galbeed war ummadda inay dhammaatay ees madaxweyne ugu yaaro cid madaxweyne isu yaa ma jirto waqtigiisina waa dhammaaday